Hay'adda maxalliga ah ee Café for Development oo kaashanaysa Qadar Charity ayaa magaalada Muqdisho waxay ka daahfurtay mashaariic horumarineed oo lagu caawinayo qoysas danyar ah oo la siinayo taageero horumarineed oo isugu jirta shaqo abuur iyo awood-dhis bulsho. Munaasabadda lagu daahfurayay mashaariicda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday degmada Wadajir oo barnaamijka lagu daahfuray, iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adaha mashaariicda iska kaashanaysa. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qaybgalay daahfurka barnaamijka ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay barnaamijka.
runtii maanta waa munaasabad aad u qiimo badan ee, oo lagu daahfuraayo xergan lagu jaraayo ee, mashaariic horumarineed oo ka kooban boqol iyo siddeetan boqol iyo toddobaatan iyo siddeed mashruuc هذه المشاريع هي مشاريع آه، تمكين اقتصادي الأسرة المتعففة آه، اللي تنفذها مؤسسة كافي للتنمية بالشراكة مع قطر خيرية Dhanka kale, qaar ka mid ah dadka shacabka ee mashaariicda ka faa'iidaystay ayaa ka mahad celiyay garab istaagga iyo caawinta loo sameeyay.
u mahad celinaa hay-adda oo qadar iyo waxaan u mahad celinaa kaa Een, si fiican maanta maasha allah meel dhow iyo meel dheer maanta maasha allah si fiican aan ugu mahad celinaa maanta haddaa guriga iska dhigatid ama meel yarta kabaaya iska furtid oo- oo oo ku shaqaystid baahiyii guriga iyo baahiyii bannaankaba labada dhinac maasha allah wax weyn uu ku taraa waa baahida u qaba baahi zaaid ee waa inaan ku shaqeeyo aad iyo aad u jecla waagu ku haminaya hamigeyga maadaama aan shalay aan qabto laakiin maanta oo ilaahay meel sako iga sii dila isle insha allah ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa ka mahad celiyey mashaariicda lagu caawinayo dadka danyarta ah aadaan idinkaga mahad celinaynaa runtii dadkan soomaaliyeed ee aada caawinaysaan oo aan ahayn markii idinkugu horeysay Eh, waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo dadkii dabcan la baxay eh, sadaqadan la baxana in ilaahay uu ajir badan siiyo waxaan rabnaa inaan dabcan ugu dardaarano dadka halkan laga caawinayo ee loogu talagalay inay ay ka soo saaraan eh, muxuu ahaa wax ay ku noolaadaan oo ay ku shaqaystaan dabcan sida ay muuqato ma ahan eh, wax eh, maalintaa lagu moodo ma ahane waa waxa la rabay eh, muxuu ahaa inay u dhasho wax mustaqbalkiisa qofka uu ku dhiso mashaariicdan ayaa fursad siin doona dad baahiyo kala duwan qaba waxaana xusid mudan in dad xoolahoodii ay ka dhammaadeen iyo kuwo duruufo kala duwan qaba ay ku nool yihiin degmooyinka kala duwan ee dalka gaar ahaana gobolka banaadir